أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal waa habeen jimco ah taariikhduna ay ku beegan tahay labaatanka bisha rabiicul awal sanadka kun afar boqol toddobiyo afartanka hijiri kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka fiidnimo howlgal qorshaysan oo khasaare lagu gaarsiiyey murtadiinta ayaa maanta ka dhacay duleedka magaalada baydhabo ee wilaayada baay shaqaale xabashi etoobiyaan ah ayaa la wareegay qaybta daaburidda badeecadaha ee dekada berbera arrinkaas oo ay cabasho ka muujiyeen gaadiidleyda soomaalida wilaayada bakool ayaa soo bandhigtay askari towbadkeen ah oo ka soo baxay safka cadowga allaah ardayda markaska daarul culuum ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday degmada galhareeri ee wilaayada galgaduud
جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warka fiidnimo imikana isagii oo faahfaahsan howlgal qorshaysan oo khasaare lagu gaarsiiyey murtadiinta ayaa maanta ka dhacay duleedka magaalada baydhabo ee wilaayada baay howlgal qorshaysan oo ciidamada mujaahidiintu ay maanta ka fuliyeen agagaarka deegaanka idow dagaal ee duleedka magaalada baydhabo waxaa lagu dilay hal askari oo murtad ah waxaana laga soo qaniimeystay qori eeka afartan iyo toddoba ah iyo booshkiisa habeenkii xalay ay ahayd markii sidoo kale ciidamada mujaahidiintu ay dagaal culus ku qaadeen xerada murtadiinta ee deegaanka idow dagaal ee duleedka magaalada baydhabo waxaana dagaalkaas la isku adeegsaday hubka noocidiisa kala duwan shaqaale xabashi etoobiyaan ah ayaa la wareegay qaybta daabulidda badeecadaha ee dekada berbera arrinkaas oo ay cabasho ka muujiyeen gaadiidleeda soomaalida nuur cali warsame abuushayba ayaa inoo faahfaahinaya warbixintaasi shacabka ku dhaqana gobollada waqooyi galbeed soomaaliya ayaa wajahaya xaaladoo dhanka dhaqaalaha oo aad u adag kadib markii deegaanadooda ay soo buuxdhaafiyeen xabasho saliibiyiin etoobiyan ah wararka ka imaanaya gobollada waqooyi ayaa sheegaya in kumanaan qof oo xabasho hor leh ee deegaanadaasi soo galeen iyagoo oggolaansho toosa ah ka helaya maamulka gaalada u adeega ee isku magacaabay somalilan kumanaan ka mid ah dadka ku shaqaysta gaadiidka xamuulka ee badeecadaha ka daabuli jiray marsada caalamiga ah ee magaalada berbera ayaa wajahaya shaqa la-aan baahsan kadib markii shaqadoodii lagu wareejiyey xabasho etoobiyan ah darawallada gaadiidka xamuulka oo shir jirayd qabtay ayaa sheegay in gaadiid etoobiyaan ah oo ka yimid maqalla iyo adisababa ay shaqadoodii la wareegeen iyagoo rukhsad rasmi ah ka helaya maamulka shaaldiriirka somalilan waxaa la arkayay gaadiidka xamuulka etoobiyaanka oo kusii qulqulaya dekadda berbera islamarkaana lagu soo rarayo xamuul fara badan halka gaadiidkii ganacsatada soomaaliyeed ay bannaanka dekadda tuban yihiin halkan waxaannu ka hadlaynaa waxaannu qaadi jiray gaadiid somalilan tawfiiq haddaanu nahay wajaala ayaannu geyn jiray xadka ayaannu ku wareejin jiray elsiga halkaa ayay etoobiyankuna ka qaadan jireen imminka niman baabuurtii etoobiyaanka ahayd ee aan cashuurayn ee maqalo ka imanaysay toos bay dekeddii u gelaysaa dekeddaa markay gasho toos bay maqalo u gelaysaa gaadiidka halkaa ka muuqda ee kamaradu qabatay rag baan saddex bilood minka magaalada aan ka bixin taagan oo aan masaariif haysan oo aan waxay reerooda ku beli aan haysan waxaannu leenahay gaadiidkaa hana laga qabto gaadiidleydu waxay sheegeen in iyagu ay dekadda berbera ka soo daabuli jireen badeecadaha ka soo dega dekadda kadibna ay geyn jireen degmada wajaale halkaasoo dhanka etoobiya ay u sii gudbin jireen gaadiidka xabashida balse hadda ay labada shaqo isku darsadeen gaadiidleyda xabashida baawurro etoobiyaanahoo aan ka cashurayn somalilan ayaa waxaannu qaadi jirayba qaaba annana cashuur baannu bixinaa muwaadiniintii baanu nahy baabuurtii itoobiyaanka ahayd ee aan cashuurayn ee maqalo ka imanaysay toos bay dekadii u gelaysaa markii horeba isla yaabanoo isku dul noolo ayaa baabuur aan lambarba lahayn oo etoobiyaan oo wajaale lagaga soo qaaday lacag oo halaq quraad gadanayo aan dawladdu dhexena hadday doonto ogeyn ayaana lagu soo fasa soddeysa baabuur itoobiyaan oo toddobaatan iyo soddon door laga qaaday oo rarka qaadi lahayn qaadaysa baana lagu soo fasaxay dulmi baa dee gaadiidkii haysta xabashi aan muwaadiniin ahayn baa ku soo tallaabay toddobaatan doolar iyagoo aan beel lambarradiina lahayn arrintan ayaa ku soo aadaysaa xilli magaalada hargeysa isbuucyadii lasoo dhaafay ay ka taagnayd cabasho ay muujinayaan shacabka taasoo ku aadan in shaqooyinka muhiimka ah ay la wareegeen dad cabashi ah oo xuduud beenaadka ka soo tallaabay iyadoona xoogsatada iyo murugmaalka soomaalida ay meel cidlo ah ku soo dhaceen mahadsanid abushayba wilaayada bakool ayaa soo bandhigtay askari towbadkeen ah oo kasoo baxay safka cadowga allaah xasan cabdiraxmaan abu xasaan ayaa inoo eegaya warbixintaasi wilaayada islaamiga ee bakool waxay gacmaha u fidisay maleeshiyaadka iyagoo taa'ibiina soo gaaraya wilaayada kuwaasoo loo sameeyey soo dhoweyn midda ugu wanaagsan waxayna arrinkaasi sababtay in maleeshiyaad badan oo ku jiray safka cadowga ay soo haleelaan safka muslimiinta taasoo sabab ay u noqotay wilaayada islaamiga ee bakool saacadihii lasoo dhaafay waxaa degmada tieglow ee xarunta wilaayada islaamiga ee bakool lagu soo bandhigay askari taayib ah oo muddo la shaqeynaya cadowga alle xasan ibraahim cabdi waxa uu muddo ka tirsanaa maleeshiyaadka riddada isagoona tababar ciidan kusoo qaatay magaalada beledweyn waxaana uu si gaara uga tirsanaa maleeshiyaadkii macawiisleyda ee sida dirqiga ah kaga badbaaday howlgalkii sifeynta murtadiinta ee ka dhacay wilaayaadka hiiraan iyo shabeellada dhexe markii towbada loo qabtay kadib ayuu la hadlay idaacadda islaamiga andalus waxaana uu ka warbixiyey xilligii murtadiinta uu ku biiray iyo waxyaabihii ku dhaliyey in cadowga safkiisa uu galo magaca imela reesan ureyin ibdiw ciidankamay ka beerayay labada kun labaatan shanta bili kowaad maxaa kuu dhali markina ciidankaas aad qorato
may dhegay niman oo saabta hayti asaabayn yaa beertay iskarshagaana beerta ku tabeen miille inshagaana miille saadan iyo gal gaaleana iyo ilay siirdiig kuwele midna siya ka darameen maxaa had marka kuu qalifay in hadda aad meeshan imaado aad isku soo dhiibto degma tiiglow
may kalafay miille anti muslimnimo ku janaariga owal muslimno diin araabn ku jirna gaalanisko itleeta ada waylafaalisku suubiayo oo wal tukadaamalanamil waa ko bari irido dhiilinka tukadaanay wal ruugaramaydhanko andreesaas tobari kutubasheen ilaa dirtaan kutubasheen asuu kubay taa'ibkan waxauu ka mid ahaa maleeshiyaadkii ku sugnaa degmada aadan yabaal ee wilaayada shabeellaha dhexe xilligii mujaahidiinta ay degmadaasi la wareegayeen waxaana uu ka warbixiyey sida dagaalka uu u dhacay iyo orodkii foosha xumaa ee murtadiintii shuute iyo odowaa aadin walasen aadey bal hobanasani markan lamaahminga roogi lamaahminga roogni madan silen roogi man antaaba salaadi roobkii marabkiba wudu gali salaadi bana madan walhana gali wabnahana gali markan sideeda linjajifi roob wuday borta dhinan hoo galeed dhaa wabnan hoo gale madan meelin fokodol waay soo waxaas dareenkiin siduu ahaa waxaas dareenkan yaa sagaaldan haay markiiba waleelay dhaglay lisguroob wal rooray wal rooray wal rooray kii dhaway ku rooray dadkarto mas-uuliintaa milano kuroonad shuuti iyo oduwaa iyo walibaada saaso kalahay obnoo rooreen walaha fokanoo fokan hadana walhanagadeler ilayla hanagadi hadan laku hadan madan dagaalkii lakanada dagaalkii lakanada madan dhatadalda korkoy shuutuma banaana oduwaayis oo surnyala kurooreed surnyala kurooreedan madiba suuna fokadi meela baaro kuraahi
wuxuu taa'ibkan sidoo kale ka mid ahaa maleeshiyaadkii cagahooda kaga baxsaday dagaalkii degmada moqokori muxuu dagaalkaasi kala kulmay waa kan mar kale taa'ib xasan ibraahim cabdi isagoona dhanka kale baaq u diray maleeshiyaadka weli ku adkeysanaya safka cadowga
markan araabeta min silin shakisanaya araabtana dhinuha jolamban dinsime linsurnay linsurnay weerko jidkorlahanqadan jidkorlahanqadaybe garahinay koy no tala kushaala warhalay washal roore hortalama gof milalan kuroori oo mawsleytolanhayti koo dhaaw anaday walhaqaaday koona mila ka bahy dadka da safka gaalnimada ka jarmay fareen aan dareey walaahi gaalnimadii aan ka dhammaateen asku kubaareen ilaahay dartiisan tubisheena askarigan taa'ibka ah waxa uu qayb ka yahay askar taa'ibiin ah oo muddooyinkii ugu dambeeyey si xawli ah u soo gaarayay degmooyinka iyo deegaanada lagu maamulo shareecada raxmaanka ee wilaayada islaamiga ee bakool aad baad u mahadsantahay abu xasaan ugu dambeyntii ardayda markaska daarul culuum ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday degmada galhareeriye ee wilaayada galgaduud waa kan cabdiraxiin sheekh cali oo warbixintaasi inoo diyaariyey فسوف تعض من ندم عليها وما تغني الندامة إن ندمت إذا أبصرت صحبك في سماء قد ارتفعوا عليك وقد سفلت
markiiska daarul culum ee degmada galhareeri waxa uu ka mid yahay maraakiista lagu barto shareecada islaamka waxa uuna ka kooban yahay qeybo kala duwan oo waxbarasho ah waxaana wax ku barta arday aad u fara badan markiiska daarul culum waa xarunta ugu weyn ee waxbarashada haweenka muslimaadka ee degmada galhareeri ee wilaayada islaamiga ee galguduud xilli mas-uuliyiin ka tirsan maktabka dacwada ay kormeer ay ku tageen markiska daarul culuum ayaa waxay soo bandhigeen ardada wax ka barata qeybaha kala duwan ee markiska bandhig cajiib ah kaas oo ka dhacay hoolka markiska daarul culuum magaalada galhareeri can ibni cumar ayaa laga wariyey xadiiska radia allahu allah ka raan noqday canhumaa labadoodee anna rasuula allahi rasuulka ilaahay sala allahu allah ammaano calayhi rasuulka dushiisa wasalama allah nabad yeele qaala inuu yidhiyaa laga wariyey umirtu waxaa lay amray an uqaatila annaasa dadka inaan la dagaalamo xataa intii yashhaduu ay ka qiraan an laa ilaaha ay laa macbuuda bixaqin ilaah xaq lagu caabudaan uusan jirin ila allaahu allah xaqaa maahane wa anna muxamedan nebi muxamedna intay ka qiraan rasuulu ullaahi rasuulka ilaah inuu yahay wayuqiimu salaata waxataa yuqiimu salaata ilaa salaada ay ka ogaan inaa la dagaalamayaa la amray yaa ayuha aladiina aamanuu dadka allay rasuul rumeeyeyow udkuruu xasuusta nicmat allaahi ilaahay nimcadiisa uu idiin nimceeyey calaykum dushiina uu idiin nimceeyey id wakhti ayuu idiin nimceeyey jaa-adkum ay idiin imaaday junuudun ciidan fa arsalnaa aan dirnay calayhim ciidankaas dushiisa riixan dabayl iyo wa junuudan ciidan lam tarow aadan arkaynina haa ciidamadaas oo malaa'iga xaggeeda ka ahaaday wa kaana allahu allana wuxuu aada bima tacmaluuna waxaad camal falaysaan basiiran mid arkaaya أختي العزيزة ما اسمك؟
اسمي إكرام وأنت ما اسمك؟
اسمي عائشة في أي مركز تدرسين؟
أدرس في مركز دار العلوم فهل أنت طالبة؟
إي والله أنا طالبة من طلاب مركز دار العلوم أختي وزميلتي كيف ترين أن أسألك مما تعلمنا فيه من العلوم؟ إذا فأنا أسألك ما يتعلق بتفسير القرآن الكريم فعندئذ أنتظر الجواب عن قال الله تعالى حكاية عن المشركين وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم فما هما القريتان ومن هما الرجلان قريتان هما مكة وطائف ورجلان هما وليد بن مغيرة المخزومي وعروة بن مسعود الثقفي اذكري معنى قوله تعالى فطلقوهن لعدتهن معناها لا يطلقها وهي حائض ولا في ظهر قد جامعها فيه يقول الله تعالى إنا أعطيناك الكوثر ما هو الكوثر الكوثر نهر في الجنة الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالداعة والبراءة من الشرك وأهله ما هي الهجرة الشرعية؟
الهجرة الشرعية هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام ما هو الضاغوت؟
الضاغوت هو ما تجاوز به العبد حده من معبود أو مدفوع أو مضاع في غير داعة الله ورسوله متى وقعت ملحمة الكبرى معركة عوسوين في اليوم والشهر والسنة؟
كانت هذه الوقعة في اليوم السبت العاشر من شهر السفر سنة سنة 1445 هجرية باب علامات الجسم الجسم في الأفعال بالسكون أو حذف حرف علة أو نون فحذف نون الرافع قد عن يلزم في الخمسة الأفعال حيث تجزم وبالسكون اجزي مضارعا سليم كونه بحرف علة ختيم إما بواو أو بياء أو أليف وجزم معتل بها أن تنحذف ونصب ذي واو وياء يظهر وما سواه في الثلاث قدروا صديقتي الآن أقدم إليك الأسئلة وألقي السمع وأنت شهيد ما هو الإلغاء؟
الإلقاء هو إبطال العمل لفظا ومحلا ما هي حقيقة الاشتغال؟
وحقيقته أن يتغ يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل أو وصف مشتغل بالعمل في ضمير اسم السابق أو في ملابسه عن العمل في الاسم السابق والذات المبهمة أربعة أنواع فما هي والذات المبهمة أربعة أنواع العدد المقدار شبه المقدار ما كان فرعا للتمييز ماذا يجوز في المستثنى إذا كان الكلام تاما غير موجب وإن كان الكلام تاما غير موجب جاز في المستثنى البدل والنسب على الاستثناء والأرجح في المتصل البدل والنسب فيه عربي جيد وإن كان الاستثناء منقطعا فالحجازيون يوجبون النسب وتميم يرجحونه ويجوزون الإتباع رأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وأفضل ثوبك الإحسان لكن نرى ثوب الإساءة قد لبست إذا ما لم يفدك العلم خيرا فخير منه أن لو قد جهلت وإن ألقاك فهمك في مهاو فليتك ثم ليتك ما فهمت ستجني من ثمار العاجز جاهلا وتصغر في العيون إذا كبرت وتفقد إن جهلت وأنت باق وتوجد إن علمت ولو فقيت horumar dhanka dacwadaha ayaa waxaa laga dareemayaa goobaha waxbarasho ee ku yaala degmada galhareeri gaar ahaan maraakiista lagu daraasaynayo culumta islaamiga ah mahadsanid cabdiraxiin guud ahaan dhegaystayaal warkii caawa aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee andalus waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu